marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyanayaa geerida naxdinta le ee ku timi taliyihii saldhigga garoonka diyaaradaha boosaaso gaashaanle sare xasan shire ammaan oo ahaa sarkaal aada u karti badan waan ka tacsiyanayaa waxaan lou tacsiyanayaa eheladii qaraabadii caruurtiisii ciidanka booliiska puntland iyo ciidanka booliiska soomaaliyeedba iyo dhammaan shacabka reer puntland ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyaan leeyahay tacsi kadib sarkaalka waa la dilay waxaana dilay askari ka tirsan saldhigga garoonka diyaaradaha boosaaso run ahaantii isagoo ka soo baxay shaqada checkpointiga hore looga soo baxo dhinaca magaalada qiyaastii meel u jirta shan tallaabo ayaa sarkaalka lagu dilay waxaana dilay askarigaa ka mid ahaa saldhigga uu isagu xukumay kadib markii uu dilayna dee diyaar looma ahayn wuu cararay wuuna fakaday hase ahaatee ilaa iyo hadda kamau bixin magaalada boosaaso sidaanu xogta ku hayno magaalada meelihii laga bixi jiray waan xirray dhammaan ciidankuna howlgalkiisii waa ku jiraa magaalada gudaheedana waa laga baarayaa insha allahuna waxaan jecel lahay si degdega inuu gacanta usoo galo
weydiiyo meeshu waa checkpoint weyn oo muhiima oo garoonka diyaaradaha boosaaso ciidan baa jooga marka dil ku dhacay tallaabadaas ciidanku maxay uga jawaabi waayeen mar haddii kal dambiya dil ah ama xabada oo meesha ka dhaca qofku waxyeelaya walaalow sida aad la socoto xoogaha shaqada garoonka diyaaradaha boosaaso waayadan shaqo shaqo kama socon garoonku wuu xidhan yahay isaga ayaa laga shaqaynayay maadaama isaga laga shaqaynayey waad og tahay habeenkii iyo maalintii ciidanku isku si meesha uma wada joogo hase ahaatee unugtii shaqada meesha ka lahayd waxa weeye awaamir baan ka bixinay waa xirxiray baaris baa ku socota insha allah wixii falkaasu noqdana waa arki doonaa tani waxaa lagu maqaalaa ninka inuu shaqada ka joojiyey oo markii laga soo dacwooday waxaa kaloo lagu maqaalaa in meelo kale ninkan hadda dilka geysay laga soo bedelay marka sidee bay ugu suurtagashay nin shaqadii laga fariisay inuu haddana u yimaado oo iridii hore ee uu ku dilay waxaasoo dhan anigu waxaan la socdo maaha baaristana ka hor dhici mayo baaris baa socotaan idin idhi suga idinka ruuxinu taas wax saamaynay ku yeelanaysaa ma jirto haba yaraatee waxa weeye fal ka dhex dhacay sarkaal iyo ciidankiisii uu xukumay shaqada garoonka ka socota shaqo kuma laha wax saamaynna ooay ku yeelanaysaana haba yaraatee ma jirto